إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh warka subaxnimo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mu'asasada alkataayib ayaa muuqaal kusoo bandhigtay weerar cagta lagu mariyey xero ay deganaayeen ciidamada dowladda federaalk oo ku taala deegaanka camaara ee wilaayada islaamiga ah ee mudug askari ka tirsan dowladda federaalk oo dhaawacan ayaa sheegay in dowladdu ay dayacday dhaawaciisa kadib taleefanadana laga dansaday gudoomiyaha dowladda federaalk ugu magacaaban gobolka banaadir ayaa qiray in la musuq maasuqo raashinada gargaarka aqoon-yahan ayaa ka waramay sida iyo xabashida duulaanka ku joogta soomaaliya u saameeyeen dagaalada dalkooda ka holcaya beesha jiida qeybteeda degta wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa munaasabad ka dhacday degmada jilib ku dooratay nabadoon cusub duqeyn ayaa ka dhacday waqooyiga magaalada umudarmaan ee dalka suudaan موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan weerar qaraxa ayaa lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka oo ku socdaalayay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho qaraxaasi waxaa si gaar ah lagula beegsaday ciidamada dowladda federaalka xilli ay marayeen xaafadda jabadgeelle faahfaahin dheeraad ahna kama aanan helin mu-asasada alkataayib ayaa muuqaal kusoo bandhigtay weerar cagta lagu mariyey xero ay deganaayeen ciidamada dowladda federaalka oo ku taala deegaanka camaara ee wilaayadii islaamiga ah ee mudug maxamed cali aadan ayaa warbixinta filimka soo jeedinaya
filimkan oo ah qeybta koob iyo tobanaad ee silsilada waqlud calayhim soconayana muddo ku dhow labaatan daqiiqo ayaa waxaa lagu daahfurayaa weerar nafhurnimo ah oo uu fuliyey dagaalyahan muhaajir ah oo kasoo jeeda wadanka kenya
wallaahi wallaahi allah baan ku dhaartayee marna kama labalabayn doono inaan idinla dagaalanno saldhigyadiinna ayaan isku qarxin doonnaa inqimaas ayaana idinku soo gali doonnaa wax weliba oo aan awoodnana waan u adeegsan doonnaa dagaalka aan idinkula jirno
waa muuqaal si rasmi ah kuugu soo bandhigaya dagaalkaasi iyo natiijada ka dhalatay intaa waxaa dheer inuu ku siinayo murti kooban oo ka turjumaysa waxa ay ku salaysan tahay colaadda u dhexaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dhinacyada kasoo horjeeda ee dowladda federaalka iyo shisheeyaha sida laga dheehanayo filimkan in ka badan toban gaari oo lagu soo furtay dagaalkii camaara iyo meydadka sodomeeye laga dilay dowladda federaalka ayay si nadiif ah kuugu soo bandhigaysaa warbaahinta la iska arka ee alkataa'ib
الكفر ببأس إن طغى يوما علينا إن طغى يوما علينا قادم كيف إليكم
meydadka ciidamada dowladda federaalka ayaa daadsan goobaha lagu dagaalamay sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan ayaa ka waramaya waxa ay ciqaabta ku muteen askartii lagu laayay camaara
waa niman dihaa lagu korsiiyo gaalo daallima ah dadna waxay ka doorteen kufriga inay dilaalaan waa niman raban inay ummadda soomaaliyeed iyadoo sadullaysan gaalada u gacangeliyaan waa kuwa hiiliyahoo mar walba la garab taagan gaalka saliibiga ummaddoodana dabinada u duugaya shareecadii daahirka ahayd iyo kitaabkii alle waa kuwa dastuur gaaleed iyo ku beddelay konstituushon magac islaamba ha siteene waa dad gaaladu rabaysatayoo dhalasho maraykan iyo yuhuud dhaqankood leh waa kuwa heeryada la saartoo shayddaan u heesaysan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku nool waa inay ogaadaan inay kuwaasi murtadiin yihiin diinta islaamkana ka ridoodeen waxaa loo maleegtamay jihaad milaygii joogaaye muslim iyo kufraa loo xarbiyi labada meeloode murtad weeye gaalada ninkaa moosinkow tegine ku mintida xarbiga wuu u qabnaa muunyo iyo ciile muramaysta diriirtiisa waa mahadin doontaane murkuu geliya maaraha kufriga waydin moogyahay
قدر الجبار فيكم
filimka waxaa ka muuqanaya hub iyo rasaas badan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku furteen dagaalka afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa inta uu filimka socdo ka digaya in la garab siiyo shisheeyaha iyo dowladda federaalka
walaalahayo muslimiinta waa inay ogaadaan in gaalada safkooda oo la galo laguna addeeco damacooda ku aadan la dagaalanka muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta caqli iyo cudud iyo ciidana lagu biiriyo ay tahay gaalnimo cad qofkii arrinkaa ku dhacana oo xaggooda u xaqliyana wuu noqonayo gaal diinta islaamka ka ridoobay allah iyo rasuulkiisa iyo diintiisana la dagaalamaya waajibna ay tahay in la colaadiyo lana dilo haddii la awoodo qaala allahu tabaaraka wa tacaala laa yattakhidi almu'minuuna alkaafiriina awliyaa'a min duuni almu'miniin ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء قال الدبري رحمه الله في معنى الموالاة هنا لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتذلونهم على عوراتهم فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء يعني بذلك فقد برئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر muuminiinay gaalada taakuleeyaal iyo hiilayaal ha u noqonnina cawraadka muslimiintan ha tusinnina ciddii sidaas samaysana allah subxaanahu wa tacaalaa beri ayuu ka yahay waayo diintii allah subxaanahu wa tacaala wuu ka baxay gaalada ayuuna ka mid noqday
guulaha dagaalka ayaa u baahan in ikhlaas iyo isbihinbihin looga gudoomo allah subxaanahu wa tacaala sidaasi waxaa yidhi sheekh abuu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab
mujaahidiintana waxaan leeyahay allah wuxuu idinka dhex doortay ummadda wuxuuna idinku karaameeyey inaad u istaagtaan difaaca diintiisa sunnada nebigiisa sala allahu calayhi wasallam iyo hirgelinta shareecadiisa jihaadkiinna sii xoojiya idinkoo allah tala saaranaya u tadarrucaya acmaashiinnana khaalis uga dhigaya allahna ma dayacayo juhdigiinna iyo jihaadkiinna wallaahu macakum walan yatirakum acmaalakum ikhlaaska ku dadaala kibirka quruurka iyo cudbiga ka fogaada waxaadna ogaataa nasriga futuuxaadka iyo tamkiinka waa allah nagu mannaystay inay yihiin gallad waa allah nagu galladaystay iyo hibo uu allah inuu hibeeyey taasoo nooga baahan inaan allah ugu shukrinno isbihinbihin iyo tawaaducna kaga guddoonno muuqaalkan ayaa niyad jab weyn ku noqon kara dowladda federaalka maxaa yeelay markii uu dhacayay dagaalka camaara waxay beenisay in khasaare badan uu kasoo gaaray islamarkaana gaadiidkii goobta yaalay ay qaateen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba intii uu socday isdaarka waxaa kaalimaha ugu saameynta badan ku lahaa cabdiraxmaan saynudiin cali oo ah istishhaadiga daaha ka rogay dagaalka waa nin dhallinyaro ah oo ku dhashay kenya gaar ahaana magaalada mombaasa sanadkii kunsagaalboqolsagaashaniyo waxa uu la hadlayaa ummadda soomaaliyeed
ujumbe wangu mwingine ngelipenda kuwatumia shacbu lmuslimun khususan shacbu ambao kwamba uh, katika Somali.
waxaan doonayaa inaan fariin kale u diro dadka soomaaliyeed ee muslimka ah walaalayaal dadka soomaaliyeedow miyaydaan arkaynin dulmigan xargaha goostay ee ka jira dhulkiina miyaydaan arkaynin waxa ka socda magaalada muqdisho caasimaddii dadka soomaaliyeed halkaas oo murtadiinta iyo saliibiyiinta ay qafaalanayaan gabdhaha walaalaheen ee cafiifaadka ah kuna tumanayaan cirdigooda miyaydaan arkaynin sida ay fisqiga iyo fasaadka ugu faafinayaan dhulkiina miyaydaan arkaynin sida ay gaaladu dhulkiina u go'doomisay una qabsadeen dhulalkii kale ee muslimiinta miyaydaan arkaynin gumaadka diyaaradaha maraykanka ay kula kacayaan shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed intaas oo dulmi iyo dhibaato ah ayuu ku hoos jiraa dhulkiina haddana allah dartii uma jihaadaysaan iyadoo weliba allah uu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu maa lakum idha qiila lakum unfiruu fi sabiili llahi thaqaltum ila alard mbona jamaa tona uzito kuto, kuto, kutoka kwa ajili ya allah subhanahu wa tacaala maxaan u cuslaysanaynaa inaan allah dartii u soo baxno oo aan dhulka isugu dhajinaynaa miyaydaan ogayn in nolosha iyo geerida labaduba ay ku jiraan gacanta allah u soo nafiira allah dartii si aan isaga caabinno kufaarta gumaysidoonka ah ha noqonina kuwa allaah iyo rasuulkiisa iyo jihaadka ka doorbida adduunyada iyo dhaldhalaalkeeda
istishaadiga ayaa ciidamada mujaahidiinta kula dardaarmay inay ku sugnaadaan dariiqa halganka sidoo kale wuxuu hadallo dhiiragelin ah u jeediyey dadka muhaajiriinta ah wallahi ingeliwapi- la- ndugu zangu ambao kwamba ni muhajirin ningependa kuwahusia yani katika hubu lanswar walaalahayga muhaajiriinta ah waxaan u dardaarmayaa inay jeclaadaan walaalahooda ansaar sababtoo ah calaamadda lagu garto iimaanka waa jacaylka ansaarta calaamadda lagu garto nifaaqana waa nacaybka ansaarta waa inay walaalaheenna ansaarta noqdaan kuwa nagu weyn oo ku sharfan agteenna sababtoo ah waxay nagu soo dhoweeyeen guryahooda waxayna nagu qaabileen qalbiyo wanaagsan oo iimaan iyo walaalnimo ka buuxdo maanta waxaan nahay dad allah dartii u dagaalamaya waxaan ku naaloonaynaa sharaf iyo cisi waxaan garwaaxaysannay hubkeenna annagoo la dagaalamayna cadowga allaah arrimahaasna fadliga allah kadib waa mid ku timid gargaarka iyo garabka aan ka helnay walaalaheenna ansaar waxaan hadda heegan ugu jirnaa inaan allaah dartii u bixinno nafteenna waxaan walaalahayga ansaar leeyahay jasaakumullaahu khayra aljazaa waxaan idinka helnay walaalnimo wanaagsan iyo soo dhoweyn diiran allah ayow u naxariiso walaalaheenna ansaar iyo ubadkooda iyo faracooda intaba yani ningependa kuambia allahuma arhami lanswar wa abnau lanswar wa abnau abnau lanswar أخي أنت في القلب مستوطنا يفوح الشدى حبك في المدى magaaladii uu naftiisa ku bixiyey ee camaara ayaa hadda ah meel nabad ah oo lagu maamulo shareecada islaamka kuna jirta gacanta wilaayada islaamiga ah ee mudug
وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود فطوبى لنا في ديار الخلود
askari ka tirsan dowladda federaalk oo dhaawacan ayaa sheegay in dowladdu ay dayacday dhaawaciisa kadib taleefanadana laga dansaday mahad cubayd ayaa faahfaahinaya askarigan oo lagu magacaabo maxamed bishaar xuseen wuxuu ka tirsanaa askarta dowladda federaalka gaar ahaan ciidanka loogu yeero gorgor wuxuu sheegay inay dayacday dowladda federaalka kadib markii uu dhaawac culus soo gaaray ugu horreyn wuxuu ka hadlayaa sidii uu ku dhaawacmay
labada kun iyo labaatankii ayaa waxaa leegeeyey gobolka gedo oo howlgal meesha ugu baxay muddo saddex sanaa ciidanka ugu horeeya oo gedo tega oo xadudbeeneedka doolow ilaa bilaxa oo kasoo shaqeeya ka mid ahaa ciidamadii muddo saddex sana halkaas kasoo shaqeeyey waajib qarna u joogay soo laabasho kadib waa laysoo bedelay waxaa laysoo bedelay caasimadda magaalada muqdisho kadib waxaana noo qaaday degmada shabeellada hoose ee awdheegla waxaa ku soo dhaawacmay xaalad dagaal sidoo kale wuxuu ka waramay dhaawaca kadib siday ula dhaqantay dowladda federaalka
ee dhaawacii kadib madaxdii qaranka dowladdii gargaarkii aan ka fiilaya maana ka helin shalay markaa awoodda lahaa xoogga aan lahaa qoriga aan sitay waa lay baahnaa oo codkaygana waa la dhegaysanaya lambarkaygana waa la qabanaya laakiin maanta markii awooddeyda ay nusqaantay oo xaalad adagna aa galay dhakhaatiirta dalkana ay dhaheen dalka gudihiisa wax lagaagama qaban kara madaxdii hiilkii aa ka fiilayay iyo gurmadkii maana ka helin waxaa galay isbitaalka xoogga waxaa ku jiray muddo bila oo waxaa meesha igu soo booqday iyo ugu imaaday wasiirka gaashaandhigga keliyada xoogga oo dhammaan ay ii sheegeen in xaalad caafimaad degdega meel allaala meeshai ahaata lay diraayo oo lay qaadaayo cid dib dambe igu soo laabato male wuxuu si gaar ah uga hadlay xaaladda nololeed ee uu haatan ku sugan yahay dadkaygana ma awoodaan caafimaadkayga dad iska danyaraa ka dhashay qof maanta waxaan ahay aan ogaal u lahayn kaadidiisa iyo saxradiisa oo lugihii inta dambe mareelisaa ka ahay dhaqaaq male waxaan ahay qof aanan fadhiisan karin aanan isgadi karin aanan jiifo karin aanan dhaqaaqi karin cutubkii aan ka tirsanaa ciidanka markay isku dayen inay ii hadlaan qof walbuu hadla waxaa tahay baloomi kiste ma naf kalaa u doodi kartaa askariyaa tahay ciidankii waxay ii sameeyeen abaabul way is abaabuleen waxaa lay sameeyey lacag qaaraana oo deeqa lacagihii ay ciidanka iska arooriyeen qaaraankii askartiina way ka soo baxday anigana ima aysa soo gaarin
hooyada dhashay askarigan ay dayacday dowladda federaalka oo warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in shan wiil oo ay dhashay afar ka mid ah ay u dhinteen danaha dowladda federaalka iyo shisheeyaha kan shanaadna waa midka haatan isagoo dhaawac ah guriga u jiifa waxayna ka warantay siday u dhibayso xaaladda caafimaad ee uu ku jiro ayadoo tilmaantay in lagu dayriyey oo wiilkeeda waxba loo qaban waayey taleefanadan ay wax ugu xirteen saraakiishii isagoo u talinaysay
shan wiil aadan aan qabay shanta wiil afar wiil isbitaalka xoogga dalka soomaaliyeed bay igaga duugan yihiin ciidanka ay ahaayeen midkii maanta hortayda taagnaay halkii horkayga taagnaay saan waay waxaan u awoodo wax u qaban kara male guriga aan deganahay naftirkiisa masqusha tuujiyaa loo baahan yaalla ma awooda goodaa ku xiran meel asaga ku fadhiisto saxrada eh ma awooda guriga aniga aan deganahay roobka habar iyo habeen kor uma qaadi kara roobaa ku da-aa ewer waaye tabar uma hayo ilaahbaa ila og aniga wiilkeyga wax waa layga qabo waaye dhibna kan ma dhaama shantii wiil aan lahay halkii ii joogay saanuu iga yahay dhibaa i haysta laakiin dhib laygu deeriyey aa i haayaa maalmihii dambe waxaa isi soo tarayay askarta ay dayacday dowladda federaalka oo warbaahinta cabashadooda ka soo gudbinaya waxayna u badan yihiin kuwii ku dhaawacmay dagaaladii u dambeeyey ee sannadkii lasoo dhaafay dhex marayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka gudoomiyaha dowladda federaalka ugu magacaaban gobolka banaadir ayaa qiray in la musuq maasuqo raashinada gargaarka maxamed ciise ayaa warkaas inoo haya gudoomiyaha dowladda federaalka madaali ayaa qiray in musuqmaasuq oo ka dhex jira dowladda federaalka islamarkaana dadka shacabka ay ka dhiban yihiin dhinac walba haddaba qarashadiisa ayaa ku soo aadaysa iyadoo dad shacab masaakiin ah ay u sheegeen inay wax u qiibinayaan balse markii loo qiibiyey laguna sabirtay kadib laga qaatay waxyaabihii la siiyey madaali oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa wuxuu yidhi maalina intaan raashin soo qaybinnay ayaan ka soo tagnay markaasaan habeenka dib ugu laabtay gooray eeda kow iyo tobanka habeennimo ayaan dib ugu laabannay markaan tagnayaan waxaan kor istaagnay aqal kasta markaasaan gudaha u galay markaasaan idhi maanta raashiga aan idin siinay aaway qof kastaba waxay tidhi isla markiiba waa nagala qaata hal guriyaan ku arkay raashinkii qayb ka mid ah inta kaloon maray waa laga wada qaata sidoo kale qaar kale oo ka mid ah dadka dadka la siiyey dadka la siiyey raashinka haddina laga cishtay ayaa iyagana dhankooda ka hadlay danteeda ay qunsaneed dadka masaakiinta oo dacdan maxay ahaato kaamleyda intay ururiso degmada geysa markay kaamira ka duubatay tiri iga baxa degmada ee tiri hal lagama qaadi karaan laga tago guddoomiyadan dhehayso haa hal ma qaadi kartaa naga tagtay dhah analaga tago wax ay qaadi karaanna ma lahan abiskooladana waa la soo baxay sagaal saaco inoo xaalna la soo buur maqribkasaan u galna meesha ilaa iyo haddana waa u jeedeen dharkeeni iyo macalibiyeenay daydaadsan yihiin waxaana laga qabtay guddoomiyada maxaalaal cadaala ma ahan meelaha ay ka taliso dowladda federaalka gaar ahaan magaalada muqdisho waxaa erka isku sii shareeraya masuqmaasuqa ka dhex jira dowladda federaalka iyadoona dadka shacabka ah ay la kulmayaan dhibaatooyinkaga imaanaya dowladda aqooyahan ayaa ka waramay sida ay xabashida duulaanka ku joogta soomaaliya u saameeyeen dagaalada dalkooda ka holcaya maxamed daahir cali soow ayaa ka waramaya culayska dowladda itoobiya ka haysta dagaalada ka socda dalkeeda ee u dhexeeya jabhadda amxaarada vano iyo ciidamada dowladda abiye axmed ayaa sababay in itoobiya ciidamadeeda ay kala baxdo feerfeer oo dhaca xadbeenaadka ay wadaagaan itoobiya iyo soomaaliya cutubkii ugu dambeeyey kumanaan askari oo ka tirsan ciidamadaasi ayaa shalay laga daadgureeyey deegaanka maxamuud ugaas oo ah aqoon-yahan jooga dalka dibaddiisa oo la hadlay alfurqaan ayaa sheegaya in itoobiya aysan ka maarmin ciidamada ka jooga soomaaliya waxaana uu tilmaamay in abiye uu xoogga saarayo in dagaalka uu soo gebagabeeyo isagoo isugu geynaya ciidamo xoog leh oo qaarkood laga qaadayo dhulka soomaali galbeed dagaalkani waa dagaal maxaanku yidhaahdaa ciidamadii dowladdu guud ahaan ay ku qasban yihiin inay ka qayb qaataan waxyaabaha ku tusaya baahida ay maaragtay dowladdan iyo ciidankan iyo abiy axmed uu u qabo inuu tirada ugu badan ee ciidan ee uu heli karo inuu xilligan helo waxyaabaha kutusaya waxaa ka mid ah sida iyo qaabka uu maxaanku yidhahdaa maleeshiyaadkii liu booliska uu uga daldalanayo oo meesha laga saaray oo maxaanku yidhahdaa magacii iyo darayskiiba laga bedelay oo boolis laga dhigay siduu gobollada uga daldalanayo si uu maxaanku yidhahdaa dagaalka ugu adeegsado oo ay qayb uga noqdaan meelaha ilaa hadda la sheegayo inuu ciidamo looga dirayo ama looga diray waxaa ka mid a gobolka soomaalida oo dabaqoodhiga mustafa cumar la yidhahda maxaanku yidhahda arrintaas uu wakiil uga yahay sidaa darteed ciidamada kumanaanka ah ee soomaaliya ka jooga ee degmooyinka badan iyo gobolada soomaaliya maxaanku yidhahda ku kala furursanay saldhigyada military ku leh sinaba ugama maarmaan tira tiradoodaysan ka maarmin logisticaysan uga maarminin hub iyo saanad baysan uga maarminin maxamuud ugaas waxa uu ku nuxnuxsaday haddii uu sii socdo dagaalkan in meesha uu ka saari doono maamulka adis ababa oo horey muddo laba sano ah ugu soo dhiigbaxay dagaaladii kala dhexeeyey tigreega
horta dagaalkani wuxuu u muuqdaa haddii uu sii socdo dagaal aysan ka badbaadi doonin ama dagaalkii ay ku burburi lahayd waxaan la yidhaahdaa dowladda federaalka ee etoobiya sababtu waxay tahay laba sano oo keliya oo uu socday dagaalkii maxaanku yidhaahdaa tigreegu ayay dowladdan iyo guud ahaan nidaamka waddankani wuxuu qarka u saarnaa inuu burburo haddii uunan heshiiskii reer galbeedku ay qasbeen ee britoria ay ku gaareen labadaa kooxood uusan dhici lahayn dhaqaale ahaan bay dowladdani niil ahayd ciidan ahaan iyo maxaanku idhaahdaa saanad military bay niil ahayd kumanaan ciidankeedii baa waxna dhaawacneen waxba maxaabiis noqdeen waxna le'deen dhulkeedii iyo maxaanku idhahdaa kaabayaashii dhaqaalaha wixii la oran jiray ama loo yaqaanay baa maxaanku idhaahdaa ilaa xad burburay khasaare lixaad leh ayuu durbad iiba sababay dagaalka ka socda waqooyiga etoobiya waxaana labada dhinac ay guulo ka sheeganayaan dagaalka inkastoo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada amxaarada ay ka baxeen magaalooyin ka tirsan goobaha ay kala wareegeen ciidamada etoobiya beesha jiido qaybteeda degta wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa munaasabad ka dhacday degmada jilib ku dooratay nabadoon cusub waa kana zakariya cumar oo warkaas inoo haya munaasabadan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana ay kasoo qaybgaleen marti sharaf kala duwan oo isugu jiray maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxgaradka iyo salaadiinta wilaayada jubbooyinka ayaa waxaa beesha jiide ay ku dooranaysay suldaan cusub oo ku hogaamiyo ku-dhaqanka shareecada islaamka munaasabada doorashada ayaa waxa ay ka dhacday magaalada jilib ee wilaayada jubbooyinka iyadoona madasha uu kulanka ka dhaciyay ay ka hadleen qaar ka mid ah martidii lagu casuumay munaasabada ugu horeyn waxaa madashani ka dhacaysay doorashada suldaanka beesha jiide ee ka hadlay qaar ka mid ah salaadiintii lagu casuumay iyagoona soo dhoweeyey suldaanka cusub ee yeelatay beesha jiide islamarkaana ballan qaaday inay garab taagan yihiin oo si wanaagsan ay ula shaqayn doonaan waxaan leenahay inta ka soo qayb gashay ajral ahniga siiyo marti sharafta dhammaan oo u mahad celinaynaa waxaa kaloo mahad gaarlaa beesha reer jiide odayaasheeda ganacsatada iyo gabdhahooda habeenka oo muddooyinkan juhdi ku bixiyeen xafladdan inay suurta gasho soo dhoweyntan quruxda badan ayaamankan u taagnaayeen ayagana waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay dhammaan inta ka soo qayb gashay soo dhowaada suldaan cala nuur suldaanka beesha reer jiidi jubbooyinka waaye suldaan cali isaguna waxaan leenahay soo dhawoow soo dhawoowo naqiib cusub waa tahay xil culays badan dhib badan dhafar badan shiddo badan aa lagu dhiibay cid kasta oo maanta aad isjeceshiin inaad isku nacdiina laga yaabaa ciddii kugu necelheed runta ha kugu nacdo ciddii dulmi kugu necelheed runta ha kugu nacdo intaasaan kuula dardaarmaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa iyana goobta ka hadlay waxgaradka beesha jiide oo ka qaybgelayay munaasabadan lagu caleema saarayay suldaanka beesha jiide waxayna goobta ka ballan qaadeen inay suldaanka la shaqayn doonaan iyagoona u mahad celiyey wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyo kaalinta ay ka qaadatay in beesha jiide ay duubato suldaan ku hogaamiyo shareecada islaamka waxaan halkaan aada ugu ammaanayaa walaayada jubbooyinka oo ugu horeeyo waaligeena abu abdalla iyo makaabtiitiisa kala gedisan oo arrintan kaalin weyn ka qaateen in noqobada jubbooyinka guud ahaan gaar ahaan markaan usoo noqdo beesha reer jiido ee degta jubbooyinka oo maanta nasiib u yeelatay inay naqiib guud ay doortaan oo ayagana iska soo saaraan annagana waxaan ugu soo qayb galnay inaan sii ayidno oo aan la shaqayno beesha reer jiidana waxaa loo baahan yahay in si wada jir ah loo wada shaqeeyo oo suldaan kalena garab istaago wax lala qabto hadda guddigii qabanqaabada oo xafladan soo qabtay oo soo qabanqaabiyey oo waxgaradka beesha reer jiida ganacsatadoodii habeenkoodii dhallinyaradoodii dhammaantoodaba aaday umahadsan yihiin gebagabadii munaasabadan oo kusoo dhammaatay jawi wacan ayaa waxaa ka hadlay suldaanka cusub ay dooratay beesha jiide suldaan cali nuur cali kaas oo ballan qaaday inuu beesha ku hogaamin doono shareecada islaamka islamarkaana uu suldaan u yahay keliya cidda qaadata shareecada islaamka ilaahi subxaana watacaala ayaa mahad iska leh allihii inagu kulmiyey makaamkan qiimaha badan maanta beesha jiidda xafladda ku dhiganaysay allahaas ayaa mahad iska leh maanta nimcadan qiimaha badan waxay ku imaatay jihaadka ku imaatay waxaan rabnaa kitaabka alle sunnada nabiga maxamed sal allahu alayh wasalam cid alle ciddii muxuu ahay raacsan ayaa suldaankeeda ahay cid alle ciddii ka leexatana baryaan ka ahay baryaan ka ahay suldaan umihi waxaan rabnaa meeshaan maanta waxaan iskugu imaanay xafladaan qiimaha badan ilaahay kitaabkiisa waay nimcadan ma dhici lahayn haddii maanta cadow dalka uu joogo qiimahan dadka mushacaayarta islaamka meesha muuqata ma muuqan lahayn xaqiiqdii saad u ogtihiinba marka waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa ilaahay kitaabkiisa in loo istaago waxaa xusid mudan in suldaanka la guddoonsiiyey kitaabka qur-aanka kariimka raayada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo qori iyo boosh uu isaga leeyahay wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa inta badan waxaa ka dhaca munaasabada kuwan oo kale islamarkaana ay beelaha muslimiinta ku caleema saaranayaan salaadiinta dhaqanka kuwaas oo ku hogaamiyo shareecada islaamka warkan saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon duqeyn ayaa ka dhacday waqooyiga magaalada umudarmaan ee dalka suudaan dalka suudaan waxaa weli ka soconaya dagaalada u dhexeeya ciidamada milatariga suudaan iyo maleeshiyaadka dacamu sariic dad ku sugan magaalada umudarmaan ayaa soo sheegay inuu dib u qarxay dagaalada u dhexeeya milatariga iyo maleeshiyaadka xameti dagaalka ayaana ka socda qaar ka mid ah xaafadaha umudarmaan gaar ahaan xaafadda abuuroof waxay sidoo kale sheegayaan wariyayaasha ku sugan magaalada umudarmaan in ciidamada milatariga ay duqeeyeen waqooyiga magaalada dhanka kale ciidamada ayaa gaaray markii ugu horeysay xaafadda abuuroof inkastoo la rumaysan yahay in khasaare kala duwan ay ka dhasheen duqeynta haddana lama hayo halka uu leegyahay khasaaraha rasmiga ah maadaama ay dhacdadu tahay mid cusub warkii subaxnimo saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal waynaga intaa